bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti fayla dhegaystayaal ha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobadaysin ka dheegi doontaan barnaamijka dhegaystayaal uniina siinqahayna waliba yoo kumadaha baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo ansixiyeen golaha wasiirrada dhowaan wusaa magacaawi madawiine lafta gareen taliska booliiska soomaaliyeed yaa sheegeen in iyo xal in heleen xaaladda amniyadeed ee magaalada muqdisho ee caasibada dalka soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyaase ku hadalay qaraxyada iyoone walyaabo sababow markii bulshada sadegdega iyo isticmaalaan aaladda shalshal mediya langordow taasoo kale barnaamijka walyaabo isinka dheega doontaan dhegaystayaal intaynu kagoda jarno waliba kumadaha siyaasiyiin iyo culimaaudiinka iyo sawiin yoon ku hadleen dilkii gabartitimid lamada sana jarka ay la dili waana la kobsaday langoroday caayisha barnaamijka dhegaystayaaalka dheega doontaan intaynu kagoda jarna taasoo kale barnaamijka walyaabo isinka dheega doontaan wanayna siinkahayna waliba iyo kumadaha safiirka jabuuti iyone ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo kulan yoona wada weeladeen madawiine farmaajo iyo lakulami amiirka dalkaasi jiqadar dagaal hogganya dhammari al-shabaab iyona ciidamada kenya qodobadaas iyona qodobo kale iyo dhegaystayaaalka dheega doontaan intaynu kaguda jarna barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo haatay dhegaystayaal intaas weliba yooyiina qodobada barnaamijka kulanka idaacadda warsan una siinkahayna taariikhda weliba yeedeeta labaatiyonay toddobada bale lamaata lamada kuntu miyonay sagaalka barnaamijkan weliba siina dareersi doonano eh bishaar mayo mukhtaar suldaanka farsamada maxamuud gaabshaayow golaha baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya geeka weliba yoo la horjeeyey ee wasiirada qontonka ee kaasoo saha magacaawi madawiinaha koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen warbixin arrintan la xiriirta waliba husaniin haayo ee muxudiin xasan maxamed xusni
xildhibaanada kulanka baarlamaanka ee maanta lagu ansixinayay golaha wasiirada cusub ee koonfur galbeed soo xaadirtay ayaa gaarayay boqol afar iyo labaatan mudane sida uu kulanka ka sheegay guddoomiyaha baarlamaanka cabdiqaadir shariif sheekhuna
salaan kadib saan hore u sheegay waxaan maanta isugu nimid fadhigii kulankii labaad ee kalfadhigii toddobaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaasoo sidaan hore u sheegayna noqon doona fadhigii sagaashan sideedaad ama kulankii sagaashan sideedaad ee uu yeesho golahani tanii intii lasoo aasaasay sidaan hore u sheegnayna ajandaha maanta waxa uu ku saabsan yahay siinta codka kalsoonida ee xukuumaddii uu soo dhisay madaxweynuhu ajando kalo inoo qorshaysnaa maanta ma jir saas darteed waxaan ku soconaynaa ajandahaas oo ayaanu sidiisu qaadanaynaa waxaanu gudagelaynaa ajandahaas mudane madaxweyne mudane yaali marwooyin sida ku cad qodobka afartanaad ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya faqraddiisa saddexaad iyo qodobka labaad ee xeer hoosaadka dowlad goboleedka golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya faqraddiisa shanaad waxay ka hadlayeen labadooduba awoodaha iyo waajibaadka golaha waxay si gaara usii tilmaamayaan in awoodaha iyo waajibaadka golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ay ka mid tahay kalsoonisiinta golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya sidaa darteed mudane madaxweyne mudane yaali marwooyin fadhigeenna maanta waxa uu ku saabsan yahay in madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya uu hor keeno golaha xukuumaddii uu soo magacaabay isla markaasna uu weydiisto codka kalsoonida golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya sida ku cad qodobka afari konton iyo afraad ee dastuurka ku-meelgaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya faqraddiisa koowaad taasoo odhanaysa xubnaha golaha wasiirada waxaa soo magacaabaya madaxweynaha dowlad goboleedka waxaana ansixinaya golaha wakiilada sidaa darteed mudane madaxweyne waxaan rabaa inaan kugu soo dhoweeyo halkan golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hortooda si aad uga jeedisid codsigaaga ku aadan weydiisashada inay goluhu siiyaan codka kalsoonida xukuumaddii aad soo dhistay si waafaqsan dastuurka iyo xeer hoosaadkaba mudane madaxeenu soo dhow
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaraan ayaa hadal ka hor jeediyey xildhibaanada ka hor inta aan codka kalsoonida loo qaadin xubnaha cusub ee wasiirada
sidii aad ii doorateen ood iigu aaminteen kalsoonidiina aad i siiseen ammaanadii iyo mas-uuliyaddii igu sarraysay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waa ku mahadsantihiin waxaan kaga mahad celinayaa sida waajibaadkiina u gudateen sidaas daraaddeed mudanayaanu marweyin maalinkiina i doortay ilaa iyo maanta oo aan toddobiyo labaatanka bisha ay tahay waxaan ku guda jirnay howlihii aada noo doorateen waana ka mid ahaayeen maalinkii aada doorateen ugu horreysay oo waxaan ku guday gobol nabadeed waan ugu daanay dadka dowlad goboleedka koonfur galbeed meel kasta ay joogaan inay ku waaraan dib u heshiisiin iyo nabad iyo waraarayn iyo bixin khilaaftay annagoo sii wadno haddana waxaan ku garawadnay waan ku garawaday waajibaadkaygu koowaad waa ii doorateen oo ahaa soo xulista xubnaha golaha wasiirada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ilaahay waa nagu guuleeyey waxaan soo xulnay xubno golo wasiiraah oo tayae oo noo aragnay inay ka bixi karaan mas-uuliyaddii liigu dhiibay iyo waajibaadka la saaray iyo wixii aaninka ka sheegnay dadkay qabana ay yihiin yaan soo xulnay oo haddana jooga hadduu ilaaha yidhaaho haddaba doorashadaydii kadib doorashadaydii kadib waxaa tillaabadaydii ugu horreysay ee aan qaaday ay noqotay idinka gobolnabadeed oo dib heshiisiineed oo laisugu keenaya saa hore u sheegay dadka reer koonfur galbeed waxaan shaki ku jirin inay jiraan baahiyo fara badan iyo aqabado kala duwan oo u baahan in xal looga gaadho sida ugu fudud uguna macquulsan annagoo taas ka duulayno ayaa waxaan dejinnay qorshe howleed tilmaamayo aragtida guud ee xukuumadda mabaadiideeda ay ku howlgalayso xukuumadda iyo ujeedooyinka hadafka aan hiigsanayn xukuumaddan waxaa u degsan qorshe ah in la dardar geliyo howlaha iyo baahiyaha asaasiga ah ee u baahan in sida ugu dhaqsiyaha wax looga qabto kuwaasoo ay kuwaasoo ay ugu horeeyaan dib u heshiisiinta amniga garsoorka horumarinta adeegyada bulshada ee asaasiga ah kobcinta dhaqaalaha saruqaadidda hay-adaha saruqaadidda iyo tayada hay-adaha dowladda dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ka hortagga masiibiyooyinka dabiiciga ah maareynta iyo gargaarka bini-aadamnimo dib u eegista iyo habeynta dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed dib u heshiisiinta xukuumadda iyadoo ka duulayso waajibaadkeeda dastuuriga ah islamarkaana waafajinayso dastuurka kumeelgaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo baaqi madaxweynaha doorashada kadib waxaa lagama maarmaan ah in xal siyaasadeed laga raadiyo nidaamka dib u heshiisiineed ee dhab ah nidaamka dib u heshiisiin oo dhab ah dib u heshiisiintaas oo lagu baahin doono dhammaan gobollada iyo degmooyinka koonfur galbeed iyadoo la qabanayo shira dib u heshiisiineed oo shacabku ku muujinayo afkaartooda iyo dareenkooda ku aadan halwehelidda waxyaabaha la isku khilaafsan yahay waxaa muhiim ah in dowladda federaalka iyo beesha caalamku ay door muuqda ka qaataan howsha dib u heshiisiinta arrimaha amniga dhismaha ciidamada booliiska ah oo tiro iyo tayaba leh xoreynta iyo dib u soo celinta deegaanada ka maqan gacanta dowladda furitaanka wadooyinka isku xira magaalooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo dhan kor qaadista tayada ciidamada koonfur galbeed guud ahaan iyo inay helaan xaquuqda sida mushaaraadkooda iyo taakulaynta ayay u baahan yihiin dhaqan celinta maleeshiyooyinka iyo dhallinyarada ay mari hogaamiyeen ururka argagixisada ee al-shabaab mudanayaal gabahooyin xukuumaddu waxay ahmiyad gaar ah siin doontaa xoojinta nidaamka garsoorka iyo inay bulshada ku dhaqanto koonfur galbeed ay hesho lana gaarsiiyo cadaalad loona sameeya xukuumaddu waxay xooga saari doontaa in adeegyada bulshada ay gaarsiiso dhammaan gobollada iyo degmooyinka dowladgoboleedka koonfur galbeed sida gaarka ah bini-aadanimada caafimaadka waxbarashada iyo mashaariicda horumarineed ee ku salaysan adeegyada bulshada xukuumaddu waxay ku dadaali doontaa kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha iyadoo muhiimad weyn siinayso soo noolaynta iyo horumarinta ilaha dhaqaale sida xoolaha beeraha kalluumaysiga sidoo kale waxay xukuumaddu dhiirigelin doontaa ganacsiga xorta ah maalgashiga hirgelinta warshado yaryar isticmaalka iyo dhoofinta wax soo saarka gudaha si waafaqsan sharuucda dalka iyo shaqo abuurista dhallinyarada si loo helo hay-ado karti iyo sumcad leh lana aamini karo xukuumaddu waxay qaadanaysaa siyaasad ku salaysan la dagaalanka musuq maasuqa eexda iyo cadaaladdarrada waxaa laga go-an in maamulka waxaa laga go-an in maamul wanaag lagu helo dhammaan hay-adaha dowladda si loo gaaro shaqo taya leh cadaalad ku salaysan mudanayaal imarooyin xukuumaddu waxay ballan qaadaysaa in xukuumaddu waxay ballan qaadaysaa inay la yeelato wada tashiyo inay la yeelato wada shaqayn joogta ah guddiyada joogtada ee baarlamaan wasaaraduna waxay si joogta ah ola socodsiin doonaan guddiyada baarlamaanka ee ku aadan howlahooda heer fulineed barnaamijka wasaaradaha iyo caqabadaha la soo gudboonaa mudanayaal marwooyin xukuumaddu iyadoo la kaashanayso baarlamaanka waxay si joogta ah uga wada shaqayn doonaan sidii loogu samayn lahaa barakacayaasha qorshe dibudejin iyadoo dib loogu celinayo deegaanadii ay ka soo barakaceen iyo guryahoodii waxaana loo samayn doonaa mashaariic horumarineed iyo adeegyo aasaasi ah ee ay u baahan yihiin xukuumaddu waxay xooga saari doontaa isku xilka urbajoogta ganacsatada bulshada qaybaheeda kala duwan sidii ay iyaguna kaalintooda uga qaadan lahaayeen dibudhiska dalka iyo arrimaha gargaarka mudanayaalimarwooyin xukuumaddu waxay si buuxda ugala shaqayn doontaa baarlamaanka sidii loo dhammaystiri lahaa isla markaana dib-u-eegis loogu samayn lahaa dastuurka ku-meelgaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed dhammaan arrimahaasoo kor ku soo xusay waxaa dhammaan arrimahaas aan kor ku soo xusnay waa kuwa aan ahmiyadda gaarka ah aan wada siin doono annagoo annagoo garwaaqsan inay adag tahay in la gaaro hadafkeenna horumarineed oo dhan haddii aan marka koowaad la sii dardargelin howlaha sugidda amniga ugu dambayntii waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka iyo shacabka dhammaantiisa inay dowladda kala qayb qaataan hirgelinta sidii loo gaari lahaa dib u heshiisiin laba wuxuuna qorshaha howle qorsha howleedkana uu xamraarsan yahay xaluhelidda dhibaatooyinka ka jiro deegaanada koonfur galbeed iyo xoojinta wadajirka bulshadeeda mudanayaalima weyin sidaan horan kuu sheegay waxaa noo yaalla shaqo tiro badan oo nagala sugaayo oo ay naga sugaayaan shacabkii reer koonfur galbeed oo na soo doortay adinkan ay soo doortay maadaama adinka ay soo doorteen shacabka oo wakiilada shacabka atiin adinkana adiga ay doorateen oo igu aaminteen mas-uuliyadda iigu sarraysay dalka waxaa nagala sugayaa in waajibaadkiina saarnaa iyo howlihii nagala sugaaya aan qabanno si intaasoo dhan ay u suurta galaan waxaan suubinay xukuumad taya leh aqoon leh hufan ka bannaan corruption aan aaminsannahay waajibaadkii loo xirsaaqay inay qaban doonaan ayaan soo dhisnay waa ogtihiin waktigii dheeraada la soo maray oo koonfur dowladgoboleedka koonfur galbeed oo xukuumad la-aanta ahaa kala wareegii dowladnimada lagu kala wareegayay iyo baahida loo qabo maanta in la helo xukuumad shaqayso oo loo taagan yahay diyaarna loo yahay mudanayaadii marwooyin waxaanu ku ammaanayaa sida sharafta leh oo waajibaadkiinii shaqadiina aada gudateen mar walbana aada diyaar ugu tihiin oo ugu taagan tihiin inaad waajibkiina gudataan shaqo oo ah kii golaha shacabka iyo wakiilada koonfur galbeed aa ku aydeen oo ay idiin soo wakiisheen shacabkii koonfur galbeed waxaan markhaati ka ahay inaad ku ammaanan tihiin mudanayaalii mar weyn mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaad waxaan idinka codsanayaa sidaan hore ugu socon lahayn in xukuumaddii aan soo dhisay codkii kalsoonidu la siiyo lana ansixiyo aada iyo aada u mahadsantihiin wabilaahi towfiiq
gudoomiyaha baarlamaanka cabdiqaadir shariif sheekhuna ayaa ku dhawaaqay hadaljeedinta madaxweynaha kadib in cod kalsoonida loo qaadayo wasiirada
si waafaqsan qodobka soddobiyaaqaad ee xeeroosaarka dowlad goboleedka koonfur galbeedka soomaaliya faqradiisa ama xarabkiisa ga ama jiib waxaan halkaas kusoo joojinaynaa hadaljeedintii iyo codkii madaxweynaha waxaana si waafaqsan qodobkaa soddobay labaad aanu gudbaynaa in la codeeyo coday la geliyo codsigii uu soo jeediyay madaxweynuhu sidaa darteed shaqaalaha yaqoolka haday diyaar yihiin xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeedka soomaaliya ee fadhigan saacadka soo xaadir oo tiradooda ay tahay boqol labaatan iyo afar xildhibaan oo goobjoog ah waxaan rabnaa inaan gudgalo ajadaheeni waafaqsan qodobkaas soddobiy labaad islamarkaasna ku aadan hadaljeedinta codsigii madaxweynaha xildhibaanada oo goolkii codka kalsoonida la siiya xukuumadda la ansixiyo gacantaa taagan kalsoonisiinta wasiirada koonfur galbeed oo u dhacday qaab gacantaaga ayaa natiijada codaynta waxaa ku dhawaaqaya cabdiqaadir shariif sheekhuna
xukuumaddii asqodis mudan madaxweyne xibnihii ka soo qaybgalay golaha waa boqol labaatan iyo afar tiradoodu waxaa codaysay boqol labaatan iyo afar xukuumadda waxaa cod aqlabeed leh oo ah boqol labaatan iyo saddex ku ansixiyey xubnihii golaha ee fadhigaas waxaaliyo codeeyey waxaana diiday hal cod hal xubin oo keliya waxaana wax ka aamusay masidaas darteed waxaan halkaan ka cadeynayaa in ajadihii maanta ku saabsanaa codka kalsoonisiinta xukuumadda uu soo dhis madaxweynuhu xukuumadda cod kalsooniyaha oo boqol labaatan iyo saddex ah lagu ansixiyey sidaas ayna xukuumadda ansaxay ku tahay
wasiiradan ayaa ah kuwa u badan dhallinyaro waxayna gaarayaan shan iyo labaatan wasiir iyo shan iyo labaatan wasiir ku-xigeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa uga mahad celiyey xubnaha baarlamaanka sida codka kalsoonida ay u siiyeen
siduu guddoomiyaha sheegay waxaa laygu yeero markaysaa inaan ii mahadceliyo mar horena waa ii mahadceliyey runtii waana ku mahadsantihiin sida aqlabiyadda leh oo midnimada leh oo dowladnimada leh oo sharafta leh aad u ixtiraamteen codsigaygii ku aadanaa baahidii dowladeeda jirtay aada uga jawaabteen aada iyo aada ugu mahadsantihiin waana dareemi karaa daruufaha iyo howlaha adag oo baarlamaanka iyo xukuumadda cusuba horyaalo waxaan ahay madaxweyne aad aqlayeed ku doorateen oo idinla socdo ogna daruufihiina iyo waxyaalaha aad ku shaqaynaysaan iyo waxaad u baahan tihiin insha allahu waxaan yeelan doonaa isla xisaabtan iyo wada shaqayn iyo isjir dhab ah waanan ku ammaanayaa waajibaadkiina sidaa u gudateen oo ahanta ahayn weligid baa u taageedeen horay baana idinkugu ammaanay baarlamaanka koonfur galbeed wasiiradiisii iyo sharaftiisa siduu u uga shaqeeyey dhismaha koonfur galbeed waxaan leeyahay aada ugu mahadsantihiin xukuumaddii lasoo magacaabay runtii waa arkaysaan xildhibaanada sida ay idinkugu codeeyeen oo aqlabiyada leh intii joogtayba waa idiin codeeyeen halkaba u baahnaa in dimuqraadiyadda la marka way ficnay laakiin sida waa idiinku leeyihiin waxa ay ka filayaanna waa garan kartaan waa baahida shacabka ay mas-uulka ka yihiin ay ka filayaan oo aan inta ka sheegay oo amni leh oo dhaqaalo leh oo horumarinta bulshada leh oo adeega bulshada leh oo siyaasad leh oo shaqaabuur leh wax walba oo reer koonfur galbeed u baahan yihiin cidda looga fadhiyo oo aan u wakiishay oo ay galaan in laga shaqeeya ninka waaye waxaa la rabaa sida kalsoonida buuxda leh oo idiin siiyeen xildhibaanada inaad xildhibaanada ola shaqaysaan adinkana shacabkii ay mas-uulka ka ahaayeen wixii ay ka filaayeen aad qabataan nin kasta oo maanta reer koonfur galbeeda meel kasta uu joogo dalkii dibadda waa u hambalyeynayaa hambalyo xildhibaanadiina sharaftaana suugiyeen wasiiradiinana shaqa laga sugaaya aada iyo aada u mahadsantihin xildhibaanada mar labaad iyo mar saddexaad waan ka shaqayn doonaa aada u mahadsantihin
xirnaanshaha waddooyinka iyo amni darrada koonfur galbeed ka jirta ayaa ah caqabadda ugu weyn ee maamulka horyaal
hulno huraana qoralunku mooday tegihan raab xarun caafimaad oo hagaagsan lankito walaay haddaha lana deeraa xarunta caafimaadka ee horseed international hosbital hawraar daawala ii hool suubanaa hufnaan i adeeg shaqaaloon hagaagsadaana heegan dhakhaatiir huulkada xikmad iyo aqoon higa caafimaadka fooqanka xeeldheer xaruntiyo ku howlgalaayaan horseed international hosbital xaruntii helowshe linhilowshanaayey haddii la helay laka habriiri horseed international hosbital daawo heer sare ah mishiima haldoor eh xarunti linka hagaagow heegan maykinka aha horseed international hosbital dhakhaatiirta shalci dhaktarada ubareehan raabta iyo nay qaliinka doctoreso gulnus oo dhalatay dalka russia lenan khibrad labaatan ishan sana umaliso ka takhasuustii dhalmada oo caddaahe waanan dhalatay dalka tajikistan dhakhtarka cudurre guud iyo qaliinka doctor qaasim dhakhtarka cudurre owlaado doctor rabani iyo weliba dhakhtarka hindho doctor cabdulaahi qalab dhakhtarka daawayoonka iyo qaliinka dhigaa dhuunti isanka hal in lama mee qaybo xarunta caafi
taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ku hadalan xaaladda sugidda amniga ee magaalada muqdisho taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed oo arrintaasi tiisinu ku hadalo weli beeraye waxaannu ku guulaysanay qorshayaannu geenay tubta amniga in ciidankan la gaarsiiyo lambarkii aan qabsannay in la gaarsiiyo lambarkiina maanta ciidanka booliisku waa taagan yihin waxaa xaqiiqa ciidanka booliiska maanta degmo walba inuu joogo ciidan boliisa oo ku filan degmada markaynu ka gudubnana waxaa jooga ciidanka loogu talagala howlgallada oo laamiyada taagan waxaa sii dheer ciidamadii sida khaaska loo soo tababaray ama si aidhid ha noqdaan ama jid ha noqdaan ama gaashaan ha noqdaan waxaan aaminsanahay amniga magaalada maanta sida taliyaha qaybta guud u ballanqaaday in wax laga qaban karo amniga magaaladan in la sugi karo marjac dambe aynu u noqonayno iyo codsi dambe aynu u noqonayno in aanu jirin in gacanta aynu ku dhigno amniga magaaladan inay maanta waajib tahay maadaamaaynu haysanno ciidankii loogu talagalay iyo imkaaniyaadkii waxaan kor istaagayaa oo loo baahanya markaan in ay dhammaato farfar ku taag guddoomiye degmo iyo taliyo saldhig aan wada shaqaynin waxay ka go'an tahay amniga magaalada
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba anhirinaada kortee muddo toban sac ilaa iyo toban lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusoo biyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisilin halxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada an oon walwalaana
bilan waliya awoodkiinsiyaas
xubnahan raabta ee ku tirsan golaha minka sare ee dalka yo weliba yoona cambaareeyeyna ee dilkiiyona kubsiga lanjeysada caysha ka tacsiyeynaa dhibka loo geystay gabadha yar ee oo laba iyo toban jirka oo maaragtaaye sida yaxooshnimada leh oo bahalnimada leh oo diinta islaamka ka fog oo bili-aadinimada ka fog oo soomaalinimada ka fog loola dhaqmay waxaan u tacsiyeyneynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan u tacsiyeyneynaa qoyskii ay ka dhalatay hooyadii dhashay wax loo dulqaadan kara maahan aadaan uga xunnahay waan ka qiiroonay waan ka tacsiyeyneynaa kun iyo kow jeer waxaana codsanaynaa in cadaaladda dadkii geystay dhibkaas la horkeeno waxaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan ugu baaqaynaa xukuumadda federaalka iyo maamul goboleedyada in gacan bira lagu soo qabto dhagarqabayaashii geystay dhibaatada baaxadda leh looma dulqaadan karo looma adkaysan karo in maalin walba tacdiye intaas la eg loo geysto gabdhaha soomaaliyeed baaqaas waxaan u jeedinayaa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka in cadaaladda la horkeeno maalin kasta in dhibaato inta dhacdo iyadoon laga gaarin wax natiijaa laga soo harana looma dulqaadan karo
bulshoy barwaaqidhiidi beera kartay hanshalaaragti bilaan imagel kooya kubulgaasa bibitila iftiin shob been dhammaatay runga binaankiyaale meelkadanka berinteena bii kuleel ii goboob shaahi bigas ii adase babaay ii saytuun biyo busakar ii caana dhammaan sharaab oo kumbad ee dal ii dibid eh wadani ii orjinaal bur ii sambuus ii dhammaan raashinka fudud oo kumbad eh biibitida afti wayba kuorasheeda baraf iyo jeelaasha adoo meelibanka bane hatana hoob adan baat raashin oo kumbad eh bur bariis saliid baaste ii sokor dhammaan raashinka oo juuse ooba saabuun bateriya caaniyaal sargadisan dhammaan bagaashkii oo kumbad eh barfuun kareemooyin shaambayaal ii saliid noocyaashii fara badan dhammaan shoobing oo kumbad eh meelo barhaan intubidiina
dhegaystayaal weli waliba aanu ka guda jarnay ee dilka anaxandarada lanjaysada gabartaasayti tumi lamada sare jeertay caysho waliba arrintaasaytii yoonu ku hadaleel culimaadudiinta soomaaliyeed sheekh kenyaawi yow sina saasoo kale ku hadali dililkaasayti usana saasoo kale ku hadali xukunka yo mutaysadaayan dadkaasayti ficilkaaska kahi
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين محمد شيخ إبراهيم كنياوي هلكا جوغانا وقرونكي مقالة قروي جنرال أبشر مقالة قروي maanta ayaan runtii waxaa soo gebagabeeyey safarkaygii dacwe ee aan ku joogay muddada isbuuca ku dhow maamul goboleedka puntland waxaan halkan aan doonayaa inaan uga mahadceliyo cid walba oo ka qayb qaadatay in barnaamijka dacwada ah uu hirgalo oo ay runtii ugu horeyso dowladda ama xukuumadda puntland iyo ciidamada amniga iyo shacabka reer puntland khaasatan magaalada garowe waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa cudamadiinkii sida quruxda badnaa runtii hawsha ila waday waxaan si khaasa ugu mahadcelinayaa warbaahintii ila howlgashay gidaylkood taliska maqla iyo taliska arka waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa telefishinka s b c oo runtii si life ah ugu gudbiyey malaayiin ruuxoo dalka dibadiisa ku nool ama dalka hareerihiisa ku nool aad iyo aad baan idinkaga mahadcelin maxaa yeelay rasuulkaa dhahaya sala allahu calayhi wasalam man sanaca ilaykum macruufan fakaafiruuh fain lam tajiduu maa tukaafiruunahu fadcuu lahu xataa taraw annakum qad kaafa'tumuuh qofkii wanaag idiin galaa gacan maalin un idiin geystaa u abaalguda haddaydan u abaalgudi karinna u duceeya u badiya ducada ducada wax taraysa walaalayaal intaa haddaan uga baxo gobollada aanan gaarinna sida qardho boosaaso eyl gaalkacyo runtii waan soo laabanayaa wakti badan baan rabaa in aan siiyo maalin iyo laba maalin waxba u tari mayso in aan idinla joogo muddo laba usbuuc ama muddo bil ayaan doonayaa dib ayaan isu soo xirxiri doonaa goordhow ayaan idinku soo laaban doonaa ha u malaynina inaan idinka tegin waxaan halkan aan rabaa fursaddan qaaliga inaan uga faa'iidaysto in aan cambaareeyo si xun weliba aan u cambaareeyo arrinkii dhacdadii foosha xumayd gabadheennii waa gabadhaydii waa gabadhaadii idaylkeen waa gabadheennii gabadhii da'da yareedee aan qaangaarin caaisha allaha u naxariistee ficilkii ama falkii waxshinimada ahaa ee ay kula kaceen mujrimiintaa ay kula kaceen gabadhaa waxaa loo geystay dil keliya ma ahayn bal gabadhaa dulmi fara badan baa runtii lagu sameeyey gabadh da'yar oo aan dhalay oo aad dhashay dhexdeenna in sidaa lagu yeelo waa ayaan darro kale weeyaan markaa falka loo geystay waa zino waa dil waa argagixis waa maaragtaayay deeyadiioo jirkeedii lagu ciyaaray indhihii laga saaray la dooxay wax walboo xun baa loo geystay falkaa waa fal ilaahay ka carooda bal wallaahi waa fal samadu iyo dhulku ay la ooyaan waa fal samadu ay la dildillaacdo waa fal haddaynaan si dhaqsa leh arrinkaa u xallinin mujrimiinta qabiil ma lehe aan la soo wada qaban dhan looga wada jaysanin wallaahi waa fal ilaahay inagu cadaabayo waa fal amnigeenii aynu ku waayeyno ilaahay baa dhahaya subxaanah aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun eeg kuwa allihii nebi rumeeyey iimaan uurkooda ilaahay geliyey laakiin iimaankooda falkooda dhaqankooda dulmi ka fogeeyey kuwa dulmiga iska dheereeyey ya kuwaas ayaa waxa oo dulmiga fogeeyey oo daalimkiina qabtay madluumkiina u gargaaray kuwa ayaa ilaahay wuxuu siinayaa amni iyo ammaan ayuu siinayaa laakiin haddii ninkaa haddii qabiil uu yeesho qabiil hadduu yeesho waxaan hubaa qabiilkaa ilaahay inuu idaylkood wallaahi uu maaragtay amniga ka qaadayo bal inay mujrimiin wada noqonayaan bal inuu ilaahay cadaabayo haddii ninkaa ama dhallinyarada haddii lagu garab istaago qabiil qabiil ma aha mujrim qabiil ma aha daalim qabiil ma aha waxaynu ilaahay uga raadsanaynaa raxmadiisa iyo amnigiisa ilaahay baa bixiye in aan ninkaa soo saarno oo aan dhahno mujrimkii waa kaa hadduu kula dhashay dheh waa kan waa walaalkay waa kan waa mujrimkii dheh ninkaa ha la soo saaro dadkaa ha la soo saaro maxkamad caadilaana ha la keeno kaaba qabiilada oday dhaqameedyada ilaahay arrinkan aan uga baqno xaal ma jiro hadda ka hor baa gabarhna laga xoogay intaasoo xoolaha la bixiyey tanna xoolaan bixinaynaa war soconaya ma aha tan oday dhaqameed ma laha tan ummadda oo dhan ayaa u kacaysa gabadhan innagoo dhan baynu wada dhallay gabadhan cadaalad ha loo mariyo iyadana allaha u naxariisto reerkeedii sabir iimaan allaha ka siiyo innagoo dhanna way naga wada dhimateen sabir iimaan allah inaga siiyo tan aynu ammaan ku raadsanno ilaahay kaga raadsanno wadajir kaga raadsanno midnimo kaga raadsanno roob dhulku abaari kaga raadsanno caaisha cadaalad ayaan u rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
war ma annaga waala mase australiyan joognaa australia maaha waa wanow electronics ee baydhabo warkii hor war hamoodi waa u suba bari wanow electronics ana furi war sugaayi wanow electronics walba u subanay electronic haani liskuwa hadaayi war ma heshan reebnee war hakiintubi wanow electronics weydiyaayi waysanaay war umbogi walku dherigi afuufa shillaaya i electronic oomba oombaye carruudi lakukubahiyo wanow electronics ayuu nooc electronic axsan lombogi cajiib walin iska sheene caabuqad ilqubad adkaysi electronic astaan eh ankasaw wanow electronics irib cidaanga electronic lahambuy haddana ariiri ma ee ilbaabadeewa badan wanow electronics weerawi dhegase It- oo inka dilaho oo afjar ii dhehdo in kormar agabka laka diyaaray walow electronic iyo hallaay adiin ha ii ligoobto moobalan ustaan hayna nadar walba in iska jar namuun namuunlin iska mari nooc walba niclo nadar walba galagsi nookii namuun kasta leh haddana jumli tafaarig leh nalatawa kusii daro nuursho laliyaabi waan in
guddoomiyaha gobolka banaadir waan doga magaalada muqdishiyo ku hadli walyaabooyinkaaska beegow qaraxyada iyonay baro bulshada waa ka guddoomiyaha munaasabad dhallinyaro ee usuku qaybgaliy saarantahaas usuku ku hadliy waxaa moodaa markii qarax dhaco markii fal dhaco in bulshada iyo social mediaha iyo magaalado dhan wada kacdo laakiin inta habeen walbo ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo maamulada degmooyinka iyo xoogaga wadaniyiinta ay taagan yihiin una taagan yihiin badbaadada shacabka runtii taas ayay tahay tan la rabo bulshada inaan u bandhigno tusno una caddayno inaan u taagannahay har iyo habeen inaan sugno ee amnigooda taasna waa tan keenaysa in habeenada caawo kale ah oo wacyigelintan iyo dardargelintaba een, aan rabno inaan uga faa'iidaysanno islamarkaana bulshada la geliyo kalsoonidii ay u baahnaayeen waa dareemkanaa muqdisho hadda in muddo ah wax oo dhib oo amni weyn kama dhicin haddana qof intaas ammaanayso maalin walba social media taagano amniga haysanaa oo fiicannahay ma jirto marka waxaan rabnaa bulshada in lagu baraarujiyo wixi ayaga leeyihiin amnigooda ay sugteen in ay ku faanaan bulshadana u soo bandhigaan
أولمبيك مول هلو هلو aatiko waliba weelase haroorno arweesow inkukoydba khasaalado dharkiyownay mayba kiingadfaday ii firinjiteerku biyo kugu webisito kiingadfaday hoo urku taalagay adfadaasta olombic molley jey yee anfaaday alaabta owlaada kala dheelas hoo ad aragdaba waa la siisada un lahayna ya alla ilahay amuushaday ka obsoy habhaagalqaad hattakijee ibri i ajaa'ib lang ilis walka aragiyun abaari aaran isku halma eh afteen i mogdana isku halma eh aaran isku dungawadhii isha baharka hee alaf oo adalata iyaanfayla dhalatiiba ariir i lanwiinku ajabi olombic mool ha kula besoy isgoowka ay liyaabo olombic atari barfuun ha ku gadoy ilwalguuludaasa ilaalma kudhoma arigii laymiingerohayo walaba ajaa'ib wiin leh elektroonik isdhabshay kan anka wiin i kan anka yarba alaab megelka labasadaw isku joogsha i aadishe ugaasa i malaage ulmaada i aaqiliinta labaskii usudi jareen ishoobing isqabshay ankaseeda walaalayaal olombic mool alaabta olombik mool yaalla
maxkamadda ciidamada gobolka galgaduudka qeybtay cadaada iyo ka dhawaaqday xukunkinka dambeeye ee kaasiiji oo yeeda dacwo muddo yeedaha jiita maasilan haysadi dil toogashana lakaku xukumiye cabdicasiis cilmi xuseen sida yeesu sheegi sheekh maxamed guuleed kiinaan oo ee garsoor ku tirsan maxkamadda gobolka galgaduud الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعلها محضله ونمهد علينا مركا لواد إذا عدى يولياشا ولد الحياء باريضنا ماركتي سو دوينتي ذا ومهد علينا وعن ربعين أنك الله أخي يرى هرولعة يكو صابسا دعوة عقابات كي ay qaaday maxkamadda gobolka galguduud fadhigeeda cadaado ee ku saabsanaa dilka dhimashada ah xukunkii markii la qaaday inaan ka hadlaan rabaa waxaa jirtay oo soo dacwooday wakiilu dacwa nin ah oo ilaahikiisa maxkamadda soo gaarsiiyey qoraal iyo oraalba soona dacweeyey laba nin ee uu ku sheegay inay dileen si kas ah marxuum cabdinaasir maxamuud sheekh xasan intaa kadib maxkamaddu waxay u fadhiisatay dacwadaas afar iyo labaatankii bishaan sagaal iyo tobnaad laba kun iyo sagaal iyo tobankii bishii labaad dacwadaas ayay u fadhiisatay garsoorku maanta iyo maanta shan iyo labaatanaad soo gebagabaysay waxayna ahayd oo u dhacday sidaan waxaa soo dacwooday mar labaad aan sheegee wakiilu dacwe maxamed qali sheekh maxamuud sheekh xasan soo la dacweeyey laba ninoo qaatileen ah uu ku sheegay kuna soo dacweeyey inay dileen walaalkiis cabdinaasir maxamuud sheekh xasan nimankaas oo kale ah cabdicasiis cilmi xuseen u soo eedeeyey inuu dilay si kasaah u dilay isagiyo nin kaloo kaaliya oo ah walaalkiis cabdinaasir maxamuud sheekh xasan kuna dilay xabado soona weeraray isagoo meel jooga saasna uu ku dhintay bay ku soo dacweeyey isaga iyo nin kaloo kaaliya ah isaguna aan wax dilin ku cadlaan dilku intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay mar labaadna ay dhegaysatay dacwoodaha dacwaysanaha iyo wixii uu yidhi oo uga jawaabay oo inkiray oo yidhi ma dilin sidaa darteed maxkamaddu ay haddana markhaati u dirtay wakiilu dacwaha uuna maxkamadda horteeda keenay markhaatiyaal ay maxkamaddu ku qanacday wixii ay sheegeen waxay kaloo maxkamaddu aragtay oo dhegaysatay iyadana taliyaha ciidanka booliiska degmada calaado iyo baarayaashiisa xogtii iyo qoraalkii iyo dadaalkii ay soo gudbiyeen maxkamadda u soo gudbiyeen ee ay ku soo sheegeen inuu ninkaasi ninkaas dilay intaa markii ay marayso maxkamaddu markay baaris dheergu iyo dadaal u gashay waxay qadiyaddaas ka xukuntay fal dembiyeedkaas qisaas oo dil ah waxayna ku riday cabdicasiis cilmi xuseen ee ay ku caddaatay inuu dilay ninkaas miskiinkaa meesha joogay waxna ka bi'in qisaastaasna waxaa loo xukumay dadka iska lahaa dhaxaltooyada marxuum cabdinaasir maxamuud xorna waxay u yihiin inay ka bedel qaataan ama inay khasaastaan ama inay cafiyaan xukunkaas wuxuu dhacay taariikhdii shalay oo ahayd bishu shan iyo labaatanka bisha labaad waxaan kaloo ku darayaa waa horudhac intaas waxaa dhiman oo khamiista lagu ballamay soo socotaa in nuqulkii iyo qoraalkii la qaybiyo ee gacanta loo geliyo tan waxaan ka wadnaa dadaal dheeraada horudhac wey warkaani waxaan kaloo leenahay oo aan leeyahay shareecada islaamka baa loo cuskado wax lagu maaragtay xukumaa laguna xukumay kitaabka la yidhaahdo minhaajka markii la arkay oo ka soo jeeda imaamu shaafici aadna loogu dhaqmo oo loo cuskaday sidaas waxaa kaloo jirta oon leeyahay diinta ilaahay oo laysku xukumo allah na faray waxaana loo hormariyey aayadda qur-aanka waxaa lagu xijiyey xadiiska rasuulka waxaa lagu xijiyey haddii la waayo ijtihaadka imaamada oo diinta mid ka mid ah ama iyaga nin waliba tii uu maaragtay axkaamteeda bartay marka sidaa darteed waxaa quwi ah sidii rasuulkuba yidhi ninka eh, saxaabiga ah markuu yidhi eh, yaman tag ee qaadi ka noqo dadka xugmi markuu dhaqaaqay oo yidhi soo laabo maxaa wax ku xugminaysaa oo uu yidhi waxaan wax ku xu- xugminayaa ee kitaabka munasilka ah oo ilaahay waa mahadsantuu yidhi wuxuu kaloo yidhi haddaad ka weydo ka waran wuxuu yidhi waxaan qaadanayaa sunnada nebiga waa axaadiisteed waa mahadsantuu yidhi wuu yidhi haddaad ka weydo iyadana ka waran oo intaasba ka weydo waa ijtihaadayaa uu yidhi ilaaha mahadlu yidhi waa u mahad celiyo wuxuu yidhi ijtihaadkaaguna allah sugaya jaranjarada diinta loo marayo halkaasaa laga qaadanayaa aayad qur-aan haddii laga waayo xadiiska rasuulka haddii laga waayo axkaamta oo ay ku dadaaleen maaragtay dadkii diinta si fiican usoo basdiyey aa la aadayaa marka waxaan leenahay aan ku qanacno wixii ka soo baxa weliba haddii ay jirto diinta waa dadka ka dhaxaysaa iyadan waxba layska sheeg sheegin xukunkaasi markaas uu sidaa u dhacay ee garsoorku sidaa u riday ee u dhammaaday ee wax ka sii fiican ninkii haysta oo keeno kara xore u yahay jutuub ma ahan wax ka sii fiican hadduu yahay alan shaafici ha ku jiro ama aayad qur-aan ha ku jiro ama xadiis rasuul ha ku jiro marka intaasan maaragtay raba inaan maanta sheego dadkan waxaan rabnaa sheekooyin badan suuqa ka yeelaya in la isdejiyo waxaan kutubka oo caqli iyo ra'yi lagala yimid hadday noqdaan waa la tuurayaa hadday kitaabka kitaabaha waaweyn oo dadku uu ku dhaqmo oo magaca le ay ku sugan yihiinna waa la qaadanayaa laakiin war ka badan intaas inuu jiro ma rabno in laysla arko laysla sugo meeshaana si ka tahay uu soo yidhaahdo ninkii wax ka qaba intaas waa bannaan tahay waana ku soo dhoweynaynaa eedaysana eedaysanaha kale waxaa sugan inay soo weerareen xerada madarasada ah ee meesha ku taal ee aan qoryahuba oolin ee dadka wax lagu baro inay soo weerareen iyagoo hubaysan baa caddaatay labadoodu waxaa caddaatay xerada inta galeen oo xoog ku galeen inay xabada rideen oo ka dhex rideen waxaa caddaatay xabadda uu riday ninkan cabdicasiis cilmi inay ninkan ku dhacday ninkaas kale go-aankiisu waa dhiman yahay wixii laga soo saari lahaa maadaama markhaatigu uusan ku caddayn ninkaas uu dilay laakiin hawlihiisa kale iyo maaragtay tacsiir hadduu leeyahay iyo haddii wax kale uu leeyahay dibay u dhigatay maxkamadu waana soo saaraysaa waa furan yahay racfaanna ma diidaan maxkamadu ma diidaan ninkii racfaan qaato yidhahda meel ka fiican aadaya meesha saluga wax waa qaadan karaa waa waxa wey waa nidaam jiro waaye oo maxkamadaha ay iskaba leeyihiin go-aanka markakood maxkamadda degmada loo gacan geliyo
waxaa loo saaraa maxkamadda gobolka booliska maxkamadda gobolka maxkamadda degmada intuba waa iska kaashadeen laakiin ahaansho waxaa u leh maxkamadda gobolkaa iska leh ciqaab weeye haddana iyadoo la dadaalayo la iskaashanayo garsoorkii labada meeloodba labada xafiis iyo ciidamadii qalabka shiday iyo booliskiiyo gaara intuba waxaan kaloo leeyahay waa meeshaan uga mahad celinayaa dadaalkii ay bixiyeen ciidamada booliska ciidamada milatariga ciidanka oo nabad sugidda daraawiishta iyo odayaasha beelaha oo dhaqanka dadaalkii dheero ay bixiyeen oo intaa lagu kala fadhiyey oo sidaas loogu dadaalay oo sidaas ay yeeleenna aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa oo ku soo sinay maxkamadda kadibna tartiib loo loo dhegaystay meeshiina kasii wadana waa leeyahay waajibkiinaa gudateen haddana sidaa u gutaan leeyahay warkaanina waa horudhaac go-aankiisa iyo nuqulka khamiistaan bixinaynaa gaalami iibsada ibraatilitik dheerayaashay safadan toognayti ama baagati mabaagana baariyo banaadir inti seedii hanagadi waan haku dantirabi tartiib hee may buubtay walse in sheegayda may tartiibe tarsom arways ee hiraabtun ka duuli galabtinaha ka duuli banaadirna haku dantirabi may tarsom arways dayuuru nacma hayti dayuuru degdeg badangu safar iyo daain lahana dafirigle ee hooliye maa balanka daalan uu hiraabti baydhow ku duulaso galabtinahan duulaso waana baydhow kiila baryaas annow banaadir hegsheed bahi duulimaad ee hooha ogonobu balabteen tarsom arways deerow adleyma ee doogaas bulshadana isdadeertay dayuuro degdegsiimo badan dafirig ee hooliye lankiidanayowba tarsom arwayshan degdegoy shirkada duulimaada ee tarsom tilaabo horumar la ii tawfiiga la wajahay duulimaad tayo la ii tarsom arways yo la heli takataki iyo tiiraanyadii duulimaad langdhaw yo laku bahi diyaarada duulimaadda tarsom arways tartiiba lanka neefsadi tarsom arways shirkad dayuuridiya dadweynaha ombogengu dhaa'in lahayna safarshe duul i degti dhagiigyaal gudaashow dhammaan dayuuryaalka dhaafteen ku howlgalaayaan aankashaga badangu tarsom airways
guud ahaan barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo antaniyanka ee kantiridanka kulamaana kokalnimada weliba sinkutamaanaysaasiin ee maanaal wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaale